بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول سبحانه وتعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين waxaan kusoo dhex jirnay suuratulacraaf waxaan soo gaarnay oo darsigeenu caawa ka bilaabanaya aayadda siddeetan iyo shanaad qaybtii waxaan kusoo dhex jirnay lagaga waramayey qisasul ambiyaa dhowr qisa ayaa inoo soo hormartay sida qisada nebiyulaahi nuux iyo qowmkiisii qisadii nebiyulaahi huud iyo qowmkiisii qisadii nebiyulaahi saalix iyo qowmkiisii nebiyulaahi luut iyo qowmkii loo diray halkana waa nebiyulaahi shucayb iyo qoladii loo diray ee ree madyan ayaa halkana aan ka gudagelaynaa qisadooda waa ilaa madyana hadalku wuxuu ku xidhan yahay hadalkii hore ku xidhan yahay walaqad arsalnaa nuuxan laqad arsalnaa nuuxan maadaama lasoo yidhi xaggay ku xidhanta wa arsalnaa waan dirnay ilaa madyana madyan xaggeeda waxaan u dirnay akhaahum walaalkood baan u dirnay shucayban ahaa qaala marka wuxuu yidhi yaa qawmi tolkayow ucbudullaha alla caabuda maxaa yeelood u caabudaysaan maa lakum idinma wa sugnaanin min ilaahin mid xaq lagu caabudo oo kayruhu isagaan ahayn qad jaaatkum waxaa idin timid xaqiiqee bayinatun xujo cad iyo mucjizo cad baa idin timid min rabbikum xagga rabbigiin bayna idinka timid ee fa awfuu dhammaystira alkayla beegka dhammaystira iyo walmiisaana miisaanka dhammaystira miisaamidda iyo beegidda labadaba si dhammaystiran dadka u siiya walaa tabkasu nnaasa dadka haka nusqaaminin oo haka dhimina ashyaaahum waxyaabaho waxyaalaha dadku ay leeyihiin xaqoodana haka nusqaaminina walaa tufsiduu ha fasaadinina fi lardi dhulka ha fasaadinina bacda islaaxiha hagaajinteeda kadib markuu ilaahay hagaajiyey kadib idinku ha fasaadinina daalikum kaas oo inaad intaa la soo sheegay ee alla idin amray aada raacdaan ayaa khayrun lakum idin wanaag badan in kuntum haddaadtiin mu'miniina kuwa rumaysan haddaad alla rumaysan yihiin iyo xaqa arrimaha laydin faray baa idin fiican madyan waxaa la leeyahay magaca qabiiladana waa la yidhahdaa magaalada ay degi jireenna waa la yidhahdaa waa kii waxaan utegi doonaa insha alla tacaala yani fi suurati alqasas walama warada maaa madyana wajada calayhi ummata min annaasi yasquun nabiylahi muusa marka madyanku meeshay degaanna waa la yidhahdaa qabiilkana waa la yidhahdaa bal marka ree madyan baa waxaan u dirnay walaalkood baan u dirnay waana nimanka u qur-aanku meelo ka kale ka cabira waa asxaabu layka asxaabu layka iyo madyan iyo waa isku wada mid wa ree madyan baan u dirnay walaalkoodii la dhashay xagga mabdaa inuusan kula walaal ahayn horaan usoo sheegna laakiin wuxuu walaalku leeyahay xagga dhalashada iyo deegaanka walaalkood baan u dirnay magaciisa shucayb la odhan jiray markuu u tegeyna wuxuu u gudbiyey fariintii ay gudbiyeen nebiyadiisae ka horeeyey oo alla subxaana watacaala tawxiidkiisa alle keligii caabuda maxaa yeelay mid kaloo xaq lagu caabuday oo isaga kasoo hadhayba melihidinba keligiibaa wax xaq lagu caabuda jira marka keligii caabuda arinkaas aan idinla iminna aayad cad iyo xujaj iyo mucjizo cad baa idin timid saasman mucjizadaasi waxa wey waa xujajkii iyo aayaadkii cadcadaan ee ilaahi subxaana watacaala uusoo dhiibay nabiyulaahi shucayb oo tusinaya nebinimadiisa iyo inuu xaq yahay waxa uu wato inuu xaq yaho garyaha kutusay man markaasaa wuxuu kala hadlay markuu mabdaa oo aan idhi aasaas waxay u tahay dacwat alambiyaa arrinkaa markuu kala hadlay ayuu wuxuu halkankaasi ka gudagelaya jawaanib kale ama dhinacyo kale oo noloshooda ka mid oo ay ku fasaasanaayeen ku khaldanaayeen dhinacyahaas ayaa marka uu ka taabtay oo waxaa ka mid ahaa niman dadka dulmiyey ahaayeen oo waxay khayaamo ku samayn jireen beegidda iyo miisaamidda markay dadka wax u miisaamayaan ama wax u beegahayaan intay hoosta ka tumaan oo ay isku weelkii isku qalqaloociyaan oo yay miisaankii dhimaan baa waxay u dadka siinayaan xaqoodii oo kala dhiman saasay ahaan jireen macna waa ka alla subxaana watacaala ku yidhi waylun lilmudafifiin aladiina ida ktaaluu cala annaasi yastawfuun waida kaaluuhum aw wasanuuhum yuqsiruun markay iyagu soon la soo wareegayaan in yar inay ka dhimanaato ma ogolaanayaan waa inuu yani si dhamaystiran bay macnaha iyo u doonayaan xaqooda wax yar ka tanaasuli maayaan markay dadka u beegahayaan ama u miisaamayaan way ka nusqaaminahayaanoo xaqoodii oo kala dhiman bay siinayaan qolyaha ilaahi subxana watacaala saakuu ediy marka wuxuu ku yidhi beegga iyo miisaanka labadaba dadka si dhammaystiran u siiya dadka xaqoodana iyo waxyaabahoodana ha ka kala dhimina oo ha ka nusqaaminina xuquuqdooda dhulkana ha fasaadinina markii sharciga alle lagu islaaxiye kadib yani dhulka ha fasaadinina macnaheedu waxa weye macaasidu waa fasaadu fi lardi dulmiga iyo dadka xuquuqdooda iyo xoolahooda lagu xadgudbo iyo yani waxa weyaan dunuubta oo dhan iyo macaasida oo dhan kulligeed waxa wey fasaadu fi lardi maxaa yeelay waxaa ka imaanaya fasaad horta waa taa ficlan ayada lafteeda fasaad ta labaad waxaa ka dhalanaya ciqaab rabbi subxaana watacaala oo ciqaabtaa ka dhalatay ayaa iyada lafteedu waxay keeni doontaa in waxyaalo badan ay fasaadaan macna saas weya marka sidaasaa lagu yidhi walaa tabkasu nnaasa ashyaaahum dadka xoolahooda ka nusqaaminin islaaxinta la islaaxiyey ee markii la islaaxiyey kadib ha fasaadinin laleeyahayna sharcigii rabbi baa lagu islaaxiyey oo markii sharcigi rabbi lagu islaaxiyey oo dadkii cadaalad lagu kala garsoorayo cid walba xaqeedii la siiyeyoo macaasidii lala dagaalamay oo markaa kadib joojiyaa la fasaadan baa ka shaqaynina dhulku waa islaaxsan yahay sidaasaa idin fiican haddaad yeelaysaan oo aad dad rumaysan tihiin bu alla subxana watacaala ku wa ilaa madyana ree madyan xaggooda wa arsalnaa waan dirnay ilaa madyana ree madyan xaggooda waxaan u dirnay akhaahum walaalkood baan u dirnay shucayban ah qaala wuxuuhi yaa qawmi qowmkayow acbud llaha alla caabuda maa lakum idinma sugnaanin min ilaahin mid xaq lagu caabudo ayru isagaha jumlada maa lakum min ilaahin ayru taqriiban waxay tacliil u tahay baa la yidhahda ucbud llaha taasay tacliil utahay oo say tacliil ugu tahay macnaha waxaad keligii u caabudaysaani waxa weye sababka idinku kalifaya ciladu waxa weeyaan alla kaleeto xaq lagu caabudaanba iyaydaan lahaynba macna keligii baa waa xaq lagu caabudan jira sidaa daraadeed isaga keligii caabuda macna qad jaaatkum waxaa idin timid bayinatun mid cad baa idin timid mucjizo cad iyo aayad cad baa idin timid oo kutusaysa waxa aan wato inuu run yahay min rabbikum xagga rabbigiin bayna idinka timid ee faawfuu dhammaystira alkayla beegka dhammaystira kaylka asalkiisa waxaa la yidhahdaa falkaa la dhaca yani waa master o falka beegidda ah baa la yidhahdaa miisaanka ka dambeeyana waxaa la yidhaahdaa yani aalada wax lagu miisaamaa la yidhahda waxoogaa marka isma qabanayso yani haddii kana la yidhahda beega qaabka aad wax u beegeysaan dhammaystira miisaanka oo aaladii ana dhammaystira hadalka waxoogaa isma qabanayso sidaas daraaddeed baa waxaa la leeyahay ama kaylka waxaa loola jeeda halbeegkii yani waxa weyaan shaygii wax lagu beegaya ama koobba ha noqdo ama shay kale ha noqde miisaankana waxaa laga wadaa isagana aaladii wax lagu miisaamay sidaa marka waa isqabanaysa oo kulligood waa shaygii wax lagu beegayey iyo shaygii wax lagu miisaamay ama ma ahe miisaanka waxaa laga wadaa yani waxaa laga wadaa miisaamidii baa laga wadaa oo waxay macnaha noqonaysaa beegidda iyo miisaamidda oo labaduba waxay noqonayaan falkii la samaynay ama falkii la samaynay baa laga wada dhigi ama waxaa laga wada dhigaya macnaha waxa wey qalabkii wax lagu beegayey ee wax lagu miisaamay macnuhuna isku meel ba imaanaya faawfuu si dhamaystiran dadka u siiya oo u dhammaystira alkayla beegidda iyo wlmiisaama iyo walmiisaana miisaamidda u dhammaystira ama faawfuu dhammaystira alkayla halbeega shayga aad wax ku beegtaan dadka u dhammaystira wlmiisaana miisaanka aad dadka wax ugu miisaantaanna u dhammaystira dadka oo ha ka dhimina walaa tabkhasu nnaasa dadka ha ka dhimina ashyaaahum waxyaalaho waxyaabahooda ha ka dhimina faawfu lkaylada ayaa walaa tabkhasu nnaasa lagu sii xoojinaya maxaa yeele faawfu lkayla marka la yidhi isagoo dhammaystiran bixiya macnaha waxa wey macnaheedu walaa tabkhasu nnaasa ashyaaahumna si unbay sii xoojinaysa walaa tabkhasu ha dhimina annaasa dadka ha ka dhimina ashyaahum waxyaabahooda xuquuqda ay leeyihiin haka kala dhimina walaa tufsiduu ha fasaadinina fi lardi dhulka ha fasaadinina oo dunuubta iyo dulmiga aad gelaysaan ha ku fasaadinina bacda islaaxiha hagaajinteeda kadib dhulka marka la hagaajiyey oo ilaahay sharcigiisa iyo cadaalad lagu hagaajiyey dhulka ha fasaadinina daalikum kiila ayaa khayrun lakum idiin khayr badan in kuntum hadaatiin muminiina kuwa rumaynay haddaad wax rumaynaysaan ood wax qaadanaysaan sidaasaa idin fiican baqiyatullahi khayrun lakum waka macnaha aan u tegi doona insha alla tacala war waxoogaaga aad ka heshaan sida xalaasha aad u raadsataan waxoogaaga idinka soo baxda xalaashaas ayaa idin boqolaal waay goor waxay idiin dhaantaa wax xaraam idinku soo galay oo dadka xoolihiisa oo aad macnaha waxa wey ka dhinteen ama aad ka dulmineen ayaa idiin dhaantaa macnaha xalaasha yartaa waa idin dhaanta walaa taqcuduu bikulli siraatin tuuciduuna watasuduuna can sabiili illaahi man aamana watabquunaha ciwaja waxaa la yidhahdaa nabiyullahi shucayb khadiibu lambiya baa la yidhahdaa magacaasay ku magacaaban khadiibu lambiya yani khadiibkii waxaa la yidhahdaa nebiyada maxaa yeelay fasaaxadiisa iyo yani cibaaraadkiisa iyo sida ay u xoog badan yihiin oo u gaagaaban yihiin iyo khadiibu lambiya baa la yidhahdaa marka hadalkiibuu sii wataayo waxyaalo fara badan ay samayn jireen buleeha warjoojiya walaa taqcuduu ha fadhiisanina bikulli siraatin jid walba ha fadhiisanina tuuciduuna xaal aad u goodinaysaan annaasa dadka bilqatli dil aada ugu goodinaysaan idinkoo dadka dil ugu goodinaaya oo ku cabsiinaya jid walba ha fadhiisanina watasuduuna idinkoo leexinaya dadkii watasuduuna idinkoo leexinaya jid walba ha fadhiisanina can sabiili illaahi jidka alla idinkoo ka leexinaya man aamana cidda rumayn rabta bihi isaga jidka alla ciddii rumaynaysa ee qaadanayana idinkoo ka hor istaagaya jid walba ha fadhiisanina watabquunahaa yani watabquunahaa idinkoo raadinaya jid walba ha fadhiisanina yani dariiqii iyo sabiilkii alla idinkoo raadinaya ciwajan ay mucwajan xaalayta mid la qalloociyey idinkoo jidkii alla inuu qalloocsamo hawadiina raaco qaabkaad doonay wadkuruu waxaad xustaan id wakti bal xusuusta kuntum aad ahaydeen qaliilan kuwa yar dad yar aad ahaydeenoo aan badnayn oo fakastarakum alla idin badiyo idin tarmiyey wanduruu bal waxaad fiirsaan kayfa sida kaana uu ahaa caaqibatu lmufsidiina kuwii fasaadka ka shaqayn jiray bal cidhibtoodu waxay ka dambaysaynoo u fiirsada sidaas man walaa taqcuduu bikulli siraatin tuuciduuna laba macnaa lagu fasira macno waa midka fiicano in la yidhaahdo yani jidka jid walba ha fadhiisanina idinkoo dadka u goodinaya oo dadka dil inay waxay dhihi jireen haddii aynaan xoolihiinana siinin waanu idinlayn dhuljiif bay ahayeen macnaha intay jidadka galaan oo meelahaa dadka u galaan yay ruuxii xoolahooda siin waayeen xoolaha wax ka siin waayeen ayay macnaha wax weye yani dili jireen marka dilkaasay dadka ugu goodin jireen haddayna xoolahooda siin ama ma ahe waxay ahaayeen niman dadka ka qaada daraib yani waxay ka qaadi jireen bakshiish iyo waxbay dadka ka qaadi jireen oo haddii aynaana siino waxa aanu dusha idinka saaranay waanu idin layn goodiga noocaas oo kaleeta marka jid walba ha fadhiisanina idinkoo dadka ugu goodinay xoolahooda inaad ka qaadataan oo dil iyo yani xadig iyo dhibaato noocaasaan idin gaadsiinana wixiina haddaad wax naga sii weydaan taa ha yeelin macnahaasi waa macnaha fiican marka macnaha hore wuxuu noqonayaa shayga goodiga ay ku samaynayaan ee hunguriyeynahayaan dadka ay xoog kaga qaadanayaan waa xoolahoodii wey tan dambana waxay noqonaysaa watasuduuna can sabiili illaahi man aamana bihi jidkii saxda ahaa ee nabiyullaahi shucayb uu la yimidna dadkay ka hor istaagayaan laba marka dhibba dadka waa ku hayaan waa midda koobaad ee xoolahoodii u nabadgelin maayaan oo xaqdarray kaga qaadanayaan xoog ta labaadna waxa wey mabdii saxdaa ee nabiyullahi shucayb uu la yimidna dadka waa ka leexinayaan oo waa ka hor istaagayaan labada macnaba macnaa waxa weye in lagu kala fasiro ayaa fiican ba laleeyahy qolyo waxay leeyihin yani walaa taqcuduu bikulli siraadin tuuciduuna jil walba ha fadhiisanina idinkoo dadka ugu goodinay haddii ay shucayb aadaan inaad daynaysaan oo watasuduuna can sabiililahi bay la macno noqoni markaas marka in la kala duwo ayaa fiican oo macnaha hore la mariyo dadka nabiyullaahi shucayb rumeeyeyna aad jidka ilaahay ka leexinaysaano jaahiliyadiina iyo mabaadidiina aad la rabtaan mabdaan rabbi soo dejiyena subxaana watacaala aad kala dagaalamaysaan idinkoo weliba jidkii alla subxaana watacaala inuu qalloocsamo la doonay waxaad jeceshihiin inuu qalloocsamo oo hawadiinu say u qalloocantahay u raaco isagoo toosan oo sidii ilaahay usoo dejiyey ah inaad raacdaan ma doonaysaan laakiin waxaad rabtaan inuu idinla qalloocdo qallooca markuu qalloocsamana aad qalloociisa ku raacdaan macna sidaas weyaan oo ahwaadooda iyo jaahiliyaadkooda inuu dabagalo saasay jecel waxaad xustaan markii aad yaraydeen xusa oo aad laangaabka ahaydeen dad yar oo aan badnayn ayaad ahaydeen ilaahay baa marka idin tarmiyey oo caruur fara badan iyo wiilal intuu idin dheliyey buu idin badiyey oo laaneero idinka dhigay rabbigii sidaa idin galay bal xusuusta oo idinkoo yaryaraanta intuu idinka bixiyey idin badiyey kaa bal xusuusta waxaa kaleeto ood fiirisaan ood u fiirsataan ummadihii idinka horeeyey ee mufsidiinta ee sida aad hadda fasaadka uga shaqaynaysaan uga shaqayn jiray bal cidhibtoodu meeshay ku dambaysayna arrintaana u fiirsada macna oo macnaheedu waxa wey waa goodi o qolyahaasi meeshii la mariyey ubaa laydin marin haddaad hadda isdaba qaban weydaan oo ka hari weydaan walaa taqcuduu ha fadhiisanina bikulli siraatin jid walba ha fadhiisanina tuuciduuna xaal aad u goodinaysaan annaasa dadka aad ugu goodinaysaan hadday xoolahooda wax idinka sii waayaan inaad laynaysaan saa idinkoo dadka ugu goodinaya oo dadka xoolahooda qasab ku qaadanaya jid walba ha u fadhiisanina oo ha u gelina dadka jidadka watasuduuna idinka oo macnaha waxa wey leexinaya jid walba ha fadhiisanina can sabiilillaah jidka alla idinkoo ka leexinaya man aamana cidda rumaysay bihi alla cidda rumeeyey cidda alla rumeeyey ama inuu rumeeyo doonayo idinkoo jidka ka leexinahayo oo jidkii uu soo hayay ee nabiyullaahi shucayb ugu soo socday iyo diintii alla idinkoo ka leexinaya jid walba ha u fadhiisanina wa tabquunaha jid walba ha fadhiisanina tabquunaha idinkoo doonaya sabiilkii iyo jidkii alla doonaya ciwajan mucwajan xaaliyo mid la qalloociyey idinkoo doonaya inaad jidka alle uu qalloocsamo hawadiina u raaco jid walba ha fadhiisanina macnaha waxa wey meel walba intaad fadhiisataan ha la dagaalamina ilaahi subxana watacaala babkiisa qaabka ula dagaalamay wey qaabkani marka dadkoo la dulmiyo dadkoo jidka alle laga leexiyo jidkii alle oo la jeclaado iyo diintiisii inay qalloocsanto hawadooda raacdo maa wadkuruu xusaa id wakti xusa kuntum aad ahaydeen qaliilan wax yar markaad ahaydeen nicmada la xusuusinaya waxa wey cadad yar markaad ahaydeen oo ilaahay idin badiyey waktigii nicmadaasu dhacday baa xusuusintu ku dhaxaysaayo haddii waktigii lagu xusuusiyo nicmadii inaad xusuusatana waa ka saxa jirta mana saasaa waktiga xusuusta loo leeyay wadkuruu waxaad xusuustaan id wakti kuntum aad ahaydeen qaliilan wax yar cadadkiinu yaraa iyo tiradiinu oo fakasarakum alla uu idin badiyey oo uu idin tarmiyey wanduruu waxaad fiirisaan kayfa sida kaana uu ahaa caaqibatu lmufsidiina kuwii fasaadka ka shaqayn jiray idinka horreeyey bal cidhibtoodu waxay ku dambayseen oo u fiirsada waa qolyihii ka horreeyey ree caad iyo ree samuud iyo qowmu luut iyo nimankii noocaasoo kale ahaa qowmu macnaa waxa wey nabiyulaahi nuux qolyihiisii iyo qolyaha bal ummadahaana nimayow khibradaraa idin haysa oo niman tajaaribta dhacda ka faa'iidaysta ma tihdin oo niman war la-aan hayaa tihiine bal nimankii dhaqankanoo kale ku dhaqmi jiray bal meeshay ku dambeeyeenna u fiirsada macna saasaa luu leey wain kaana aa'ifatu minkum aamanuu biladii ursiltu bihi waaa'ifatu lam yuminuu fasbiruu xataa yaxkuma allahu baynana wahuwa khayru lxaakimiin wain kaana haddii uu yahay aa'ifatun koox oo minkum idinka idinka midi aamanuu kuwa rumeeyey hadday yihiin biladii kii ursiltu laysoo diray bihi isaga layla soo diray haddii qolo idinka idinka midiyo koox idinka midii ay wixii layla soo diray qaadatoy rumaysatay oo iga guddoonta waaaifatu kooxina lam yuminuu ayna rumaynin kooxina ay diideenoo ku gacansaydheen fasbiruu marka sabra adkaysto oo yani hala sugo xataa yaxkuma allaahu intuu ilaahay ka xugminayo baynanaa dhexdanada intuu ilahay kasalka xugminayo intuu ilaahayna kala saarayo aan wada sugno wa huwa allana khayru lxaakimiina inta wax kala xugmisu ugu khayr badanya alla subxaana watacaala maxaa yeele xukunkiisu meel xuma dhaco cadaaladdarada kuma dhaco jawrna kuma dhaco cadaaladu macnaha waxa wey ku habsadaa oo ku dhaca rabbi subxaana watacaala xukunkiisu marka saasuu ku yii haddii aad laba qolo u kala baxdeen oo qolona waxaan la imid iga guddoomeen oo qaateen oo i rumeeyeen qolona ay diiday oo inay rumayso diiday oo dagaal la taagan tahay aan ka wada warsugno intuu ilaahay subxaana watacaala inaga kala xugminay sidaasuu ku yidhi allana subxaana watacaala inta wax xugmisuu ugu khayr badan yahayo addoon dulmi galayna dulmigiisa lagu garab siin maayo addoon gar lahaa oo cadaalad lahaana cadaaladiisi laga duusin maayo bal aan ka wada warsugno macna sidaasi markuu ku yidhi yani wuxuu tilmaamaya in rabbi subxaana watacaala nasrigiisu uu imaan doono ayagana la halaagi doono rabbina subxaana watacaala dadkiisa iyo awliyadiisa uu garab siin doono macna wain kaana haddii ay yihiin daa'ifatun koox oo minkum idinka idinka midi aamanuu kuwa rumeeyey biladii midkii ursiltu laysoo diray bihi isaga layla soo diray shaygii la iisoo dhibay iyo fariintiiy mabda aan waday hadday koox idinka midi ay rumayso wa daa'ifatun kooxina lam yuminuu aynan rumaynin arinku hadduu sidaa yahay fasbiruu suga oo macnaha waxa weyaan ha laga war dhowro wey xataa yaxkuma allahu intuu ilaahay ka xugmiyo baynana dhexdanada xugmaga allaynu wada sugiy rabbi baa inoo kala garsoori doone aan garsoorkiisu goortu imaanayo sugla macna wa huwa allana khayru lxaakimiina inta wax kala xugmisa oo u kala garsoorta ayuu ugu khayr badan yahay rabbi subxaana watacaala qaala malacu ladiina istakbaruu min qowmihi lanukhrijanaka yaa shucaybu waladiina aamanuu macaka min qaryatina aw lataxudunna fii millatina qaala awalow kunna kaarihiin hadalkaa markuu ujeediyey xikmadaysan oo xujajka iyo macnaha waxa weyaan adilada midhan ah markuu hadalkaa ujeediyey ayay marka jawaabta bixiyeen qaala waxay dhahdeen almalau madaxyaweyntii waxay yidhaahdeen odayaashoodii waxay yidhahdeen alladiina kuwaasoo istakbaruu isla weynaaday oo min qowmihii tolkii ka mid ah qoladii madaxda iyo hogaamiyayaasha waxay yidhahdeen lanukhrijannaka waanu ku bixin yaa shucaybu shucaybo waxaanu ku dhaaranaynaa inaanu ku saari adiga iyo waladiina kuwii macaka la jirankaaga ahaa min qaryatina deegaanka nagaanu kaa cadhin doona saasa ku yidhahdeen adiga iyo inta ku raacsanba waanu kusa masaafurin oo deegaankan iyo magaaladanada waanu kaa cadhin aw amase latacuudunna ama waxaad ku soo noqonaysaan fii millatina diintanada dib ugu soo laabanaysaan ama diinta aan haysane eed ka tagteen baa dib ugu soo laabanaysaan ama haddii kale magaalada iyo deegaanka wada deganaan mayd qaala wuxuu ihi nabiyulaahi shucayb awalow kunnaa kaarihiina awa antum idinku faaciluuna daalika mataasaad yeelaysaan walow kunnaa aan ahaanaba kaarihiina kuwa nacayay haddaanu nacayno xataa aanaan doonayn inaan diintiinni ku laaban magaaladana aan ka tagno ka qaxno oon idinka tagno haddaanaan xataa jeclayn ma nagu qasbaysaan sidaasuu ku yidhi qad iftaraynaa waanu been abuuranay qad iftaraynaa waan abuuranay calallaahi alla dushiisa kadiban been baan ku abuuranay in cudnaa haddaanu noqonno fii millatikum diintiina haddaan dib ugu noqonno alalaha ilaahay baanu masabidanay oo wuxuusan soo dejinin baanu dusha ka saarnay haddaanu mabdiina dib ugu laaban bacda id najaana allahu markuu ilaahayna koriye kadib minhaa diintiina markuu ilaahay naga badbaadiye kadib markuu ilaahay diintiina naga koriyey oo diinta xaqa a noogu bedelay kadib haddaanu mar labaad dib ugu soo laabanno alalaha waxa wey waa haddaan rabbi subxaana watacaala masabidano oo aanu ku been abuurano wamaa yakuunu lanaa noomana habboona an nacuuda inaan noqonno fiiha diintiina inaan ku noqonona shay noo haboon ama naga suurtagelaya ma ah ilaa an yashaa allahu inuu allaba doono mooyaane rabbunaa ee rabbigayaga ah alla subxaana watacaala isagu awood buu leeyahay awooddiisana waxba istaagan kara ma jirto ta rabbi inayba dhacdo oo rabbi doonaba mooyaane si kaletoonu macnaa waxa weyaan aanu ugu noqonayna diintiina ma jirto wasica rabbunaa rabbigana wuxuu u waasac noqday kula shayin wax walba cilman cilmibu ugu waasac noqday yani wasica cilmuhu kula shay w cilmiga rabbi subxaana watacaala wuxuu u ballaadhay oo uu koobay wax walba oo jira macna calallaahi alla dushiisa oo keliya ayaan tawakalnaa tala saaranay goodigan iyo cabsiintan aadna cabsinaysaan rabbi baanu ku xidhanay isagaana u dhiibanay hawshanada rabbanaa rabbigana rabbana ftax allowna kala xugni baynanaa dhexdanada iyo wa bayna qawmina tolkana iyo anaga ilaahuna kala saar oo noo kala garsoor bilxaqi si cadaalad oo xaq ah oo gar ah ilaahu nagu kala xugni wa anta adiguna khayru lfaatixiina inta wax kala saarta ayaad ugu khayr badan tahay inta wax u kala garsoorta oo kala xugnisaad ugu khayr badan tahay saasuu nabiyulahi shucaybi macnaha jawaabta ay bixiyeen waxay noqotay nimanku nima xujo wax iska celin kara maa sideedaba ninku hadduusan yani af iyo xujo iyo daliil uu haysto uusan wax sii celin karin ha ahaatee awood iyo quwad uu isbidayo quwadiis iyo awooddiisu isticmaali nimankii waxaa loo baahnaa barnaamijku soo bandhigay nabiyulaahi shucayb in ay wax ka hor imaanayo xujo ay keenaan xujo marka meesha kuma haya goodi iyo marka wuxuu noqday hadalkoodu in ay awoodoodii maadiga hayd ku faanaano ay yidhahdaan waxbaanu kaa qabanana man haddii aadan ka noqonin arinkan isaga shucaybow adigiyo inta ku raacsanba magaaladan deganaan maysaane waanu idin caydhin oo wadankaanu idinka masaafurinayna meeshii kale degaysaan idinkaa garanay ama haddii kaleeto diintanada dib ugu soo noqonaysaan yani fii suurati kahf waxay noo imaan doonta qoladii yani kooxdii oo shabaabka ahayd oo godka geli jirtay markii intay soo baxeen ay ninka dirayeen waxay ku yidhahdeen inahum in yadharuu calaykum yarjumuukum aw yuciidukum fii millatihim walan tuflixuu idan abadaa haddii ay idin helaan oo nimankaasi ay gacanta idinku dhigaan waxay moodayaan nimankii ay ka dhunteen ay godka ka galeen weli inay xukunka haystaan nimankaasi hadday maanta idin helaan laba mid unba idinku samay ama waxa weyaan diintdb diintiibay dib idinku celin ama haddii kaleeto way idin rajmino way idin dili labada wax ka dhexeeya malaha labaduba waa khasaaro haddii ay idin rajmiyaan baa dhaantee laakiin waxa weyaan haddii ay diintoodii dib idinku celiyaan oy u suurta gasho mabdaaad shalayta ilahay darti uga tagtay inaad ku noqotahay taasi waa khasaaro weyn wma marka taasay ku goodirayaan ama mabda aad dib ugu soo laabanaysaan ama haddii kaleeto wada deganaan mayno maaa sidaasi waa ahlulbaailka tabartooda dadka ahlulbaailka ah marka laga tabarbadiyo oo haddii sideedaba xaq iyo baailka laysu fasay oo inta laysii daayo labadoodaba la yidhaahdo dooda mid walboo xor baa tahay xujadaada iyo burhaantaada iyo daliilkaaga soo daysa la yidhaahda laba lugood ku taagnaan maayo baail sidaa daraaddeed waa in mar walba quwad iyo awood iyo dawlad iyo yani waxa dhaqaale iyo wasaailclaam iyo qalabka warbaahinta iyo waa in lala garab socdo haddii kaleeto si kale uu ku suurtagelaya ma ay jirto man haddii laysu fasaxa laakiin laba lugood ku taagnaan maayo saasaa la yaqaana nimankana marka lagu yaqaano inay awood weligoodba ku faanaano maantana waa midda macnaha wax wey ay ku faanayaan saasay marka nabiyulahi shucayb ugu goodiyeen nabiyulahi shucayb marka wuxuu ku yidhi ma xataa haddii aanu necebnahay oonaan ku raali noqonin inaanu diintiina kusoo noqono ma nagu qasbaysaan ma saasaad yeelaysaano ma arin idinka go-an baa xataa haddaanu necebnahay sidaas wey su-aashaas ujeedi macnaha waxa weyaan ma haboona ruuxu wuxuu karahaysanayo oo uusan doonayno naftiisu neceb tahay inaad ku qasabtaan ma haboona wadankana waa wada leenaha wadanka waa idinkula dhalanay yani diintiinuna haddii xujo lagaga adkaaday oo burhaan ahaan lagaga xoog batay in laga guuraayo wax weyni ma sidaas wey macnaha waxa wey garta loo baahanya laakiin ilaa wa ilaaba haddii aad aniga i garab martay ma joogaysid meesha yani waxa wey wax haboon maa markaasaa wuxuu quusiyey arintii ay doonahayeen oo ahayd inay diinta dib loogu laabto diinta kusoo laabtaan taasuu ka quusiye ka tabrabno haddii aanu ku laabano diintiinna waa haddii aanu u bareedno inaan rabbi ku been abuurano subxaana watacaala taasina ma dhacayso rabbi inaan ula bareedno ku been abuurasho aan ku been abuuranahay waa shay mustaxiila diintiinna inaan kusoo laabanno ayay taasi macnaheedu tahay oo diintiina marnaba kusoo laaban mayo taayna horta raja idinka gelin waa o maxaa yeelay alla subxaana watacaala baa naga badbaadiyey oo shay faasid ah oo xumaa oo mustaqbalkiisa iyo ciribtiisa dambena halaag iyo cadaab alla ahay rabbi intuu naga badbaadiyey oo intuuna qabtay diin wanaagsan noogu bedelay haddana raadkiinii dib ugu naqdo xumaantii laydinka saaray dib ugu laabta waa wax aad iyo aad u adag markuu rabbi naga badbaadiye kadib dib ugu noqon mayno mana noo haboonaba oo suurtagalba maaha inaan ku noqono allaahuma inuu ilaahayba doono mooyaane rabbina ma doonayo subxaana watacaala waa tacliiqo waa shardi shardiguna inuu dhaco waxba waajib maaha shardigu inuu dhaco waxba waajib maho shay mustaxiila shay lagu xidhi karaa rabbi subxaana watacaala inuu awliyadiisa iyo nebiyadiisa iyo dadka mu'miniinta la doono inay gaalnimo dib ugu noqdaan yani waxaan dhacayno ma ku noqonayaan ma ay ku noqonayaan laakiin ilaahay iraadadiisa inay arinta u bandhigaan waa adab waay waa adabsanaya ilaa wa ilaaba ku laaban mayno iska go-aan oo maadaa go-aan kale go-aanka adigu meli adigu si walbood mabdacaaga ugu adag tahay haddana waxaa suurtagala rabbi subxaana watacaala inuu ku rogo waa rogmi kartaa sidaa daraaddeed way eedeysadeenoo waxay yidhahdeen inuu allaba doono mooyaane subxaana watacaala oo mashiicada alle iyo doonitaankiisu waa mid laga xoog badan sidaas way macana saasay marka ugu eedeysadeen ee maaha inay rajo yarna ay kaga jirto mabdooda inay kulaabtaan rabbibaa subxaana watacaala cilmigiisu wax walba koobayo waxba cilmigiisu uusan ka baxsanayn baynamaa asnaamtan aad noogu yeedhaysaan iyo ilaahyadan kale ad noogu yeedhaysaan wax alla waxay ogyihiin uusan jirin rabbiganaanu tala saaranay rabbi baan tala saaranay macnaheedu waxa wey rabbi baanu ku kalsoonahayo wuxuu horay noogu qadaray unbaa nagu dhici isagaanan difaaca ka sugaynaa inuuna difaaco asagaana ku kalsoonahay quwad walba iyo awood walbaod isjidaana rabbi baanu ka xignaa subxaana watacaala kalsoonidaasay marka muujinayan macna macnaa waa dad rabbigood ku xidhan oo ku kalsoon way rabbigaa haddaad ku xidhantood ku kalsoontood tala saaratana quwad walba iyo macnaha waxa weyaan mawjad walbao kugu timaadaay sidaas kua cabsigeli mayso mabdaaagana marnaba kaa riixi mayso macna markaasuu baryay nabiyullaahi shucayb allo wuxuu yidhi ilaahay anagiyo qowmkanaga na kala saar oo na kala xugmiyo kaanagii garlana gartiisa sii ka gardaranna ilaah gardaradiisa abaalkeeda ilaahu sii si xaq oo weliba oo min qowmihi shucayb qowmkiisa ka midi waxay yidhahdeen lanukrijanaka wallahi lanukrijanaka inaanu ku saarayna oon ku bixinaynaa oonu ku masaafurin yaa shucaybu shucaybu adiga iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macaka la jirankaagaba min qaryatina magaalada nadan iyo deegaankanaga inaanu kaa cadhin oonu kaa saarin oon kaa masaafurin aw amase latacuudunna ama waad soo noqon waad soo noqonaysaan kulligiin fii millatina diintanadi baad dib ugu soo laabanaysaa labadaas khiyaar iyo labadaas door mid baan leedahay qaala wuxuu uhi nabiyullahi shucayb awalow kunnaa kaarihiina awa antum faaciluuna dalika masaasaad yeelaysaan walow kunaa aan ahaanaba kaarihiina kuwa diidan oo nacayabe aan nacno oon diidnabe haddaan diidayno oo nacayno ogolayno aanaan raalli ka hayn xataa masaasaad yeelaysaan oo ma nagu qasbaysaan wy macna qad iftaraynaa go-aankanagu waaka marka qad iftaraynaa waanu waana abuuranay calallaahi alla dushiisaanu kadiban baan ku abuuran waan masabidanay oo mabda uusan xaggiisa ka imaanin baa dusha ka saaran maxaa yeelay mabda baatila markaad adiga u ictiqaadisay inuu xaq yahay macnaheedu waxa wey xagga rabbi buu ka yimid wa xagga rabbi buu ka yimid mar haddaad tidhaahdo waxaan ka imaanina rabbi baad ku been abuuratay oo dusha waxaad ka saartay waxaan xaggiisa kasoo fulin macnaha waad masabidatay qad iftaraynaa cala allaahi kadiban been baan alla dushiisa ku abuuranay in cudnaa haddaanu noqono fii millatikum diintiina haddaan dib ugu noqono bacda id najaan allah markuu ilaahay na badbaadiyey kadib oo na koriyey minha diinta xaggeeda markuu ilahay naga koriyey markuu alla diintaa naga koriyey kadib haddaanu diintiina dib ugu laabanahay alalaha been abuurana midda ayada wamaa yakuunu mana ahaanin lanaa anaga nooma ahaan nooma habboona wey wax naga naga dhacaay ama noo qalma ma aha an nacuuda inaan noqono fiiha diinta dhexeeda inaan ku noqonona shay naga suurtagalaayo ma aha ama noo qalma ilaa an yashaa inuu doono mooyaane allahu alle inuu doono mooye allihii rabbunaa ee rabbigaya ah allihii rabbi noo ahaa ee na barbaariyey ee tasarufkiisa iyo maamulkiisa aan ku hoos jirnay inuu nala arintaa u doono mooyaane macna wasica rabbunaa rabbigana wuu waasac noqday kulla shayin wax walba ayuu u waasac noqday cilman jihatulcilmi xagga cilmiga marka la fiiriyo wax walbuu ilaahi subxaana watacaala u waasac noqdayo yani cilmigiisu wax walbuu qaaday wax ka hoos baxsanna ama ka qarsoonna ma jirta wy macna calallaahi alla dushiisa oo keliya ayaan tawakalnaa tala saaranay isagaan arrinka u dhiibanay asagaana noo talin asagaana na difaacin rabbanaa rabbiganow iftax waxaad kala xugmisaa baynanaa dhexdanada iyo wa bayna qawminaa iyo qowmkanaga dhexdooda kala xugmi annagii qowmkanaga ilaahuna kala xugmiyo noo kala garso bilxaqi si cadaalad iyo gar ah ilaahu noogu kala garso wa anta adiguna khayru lfaatixiina kuwa wax kala saaro wax kala xugmiya ayaad uga khayr badan tahay wa qaala almalau aladiina kafaruu min qawmihi lain itabactum shucayban in lakum idan laqaasiruuna qoladii odayaashaaba hadalkii la wareegay hadalka waa la isdhaafdhaafsanaya qolaba mar bay qaadan nabiyullaahi shucayb baa markii hore hadlay hadalkiisii markuu dhamaysta odayaashiibaa hadlay asagiibaa ku noqday oo macnaha waxa u jawaabay haddana iyagiibaa ku noqonay wa qaala almalau madaxdii waxay yidhaahdeen iyo ashraaftii aladiina kuwaasoo kafaruu gaaloobay oo min qowmihi shucayb qowmkiisa ka mid waxay yidhahdeen lain itabactum haddii aada raacdaan shucayban shucayb haddaad raacdaan dadweynow inakum idinku idan markaa la khaasiruuna kuwa khasaaray baa haddaad shucayb raacdaan alalaha markaasaad khasaarteen dadweynow fa akhadathum macnaa waxay muujinaysaa gaalnimadoodu say u daran tahay iyo madax adaygoodu meesha u gaadhsiisan yahay haddaabad shucayb raacdaan oo diinta u wata ku raacdaan alalaha waad khasaaraysaa oo khasaaruhu wuxuu idinkaga imaanayaa diimihii awiyadiin aad ka soo gaadheen baad khilaafaysaa haddaad khilaaftaanna diintii xaqay baad garab marteen haddaad garab martaanna halaag iyo khasaare iyo inkaaroo dhan baa idinku soo socota mana saasay leeyihin wa qaala almalau kuwii waxay yidhaahdeen madaxda ahaa alladiina kuwaasoo kafaruu gaaloobay oo min qowmihi tolkii ka midi lain itabactum haddaad raacdaan shucayban shucayb haddaad raacdaan inakum idinku idan markaa la khaasiruuna kuwa khasaari bate yacni guuldaraa idinku dhiciyo faa-ido dhan baa agtiina ka dhammaan waad khasaaraysaa faakadathum waxaa markaa qabatay alrajfatu gilgilidii baa qabatay gariirkii baa qabtayo dhulkii baa la gariiray faasbaxuu markaasaa waxay ahaadeen jaasimiina kuwa jilbaha u daatay bay noqdeen fii daarihim guryahooda dhexdooda deegaankoodii iyo guryahoodii iyagoo ku dhex jira ayay jilbaha u daateenoo meeshaasay ku baabeen alladiina kuwa kadabuu beeniyey shucayban shucayb qolyaha beeniyey kaan lam yaqnaw waaba iyagoon ku nagaanin oo kale fiiha daartii iyagoo ku nagaanin baad moodaa weligeedba inay degeeninayna weligoodba degin baad moodaa macana alladiina kuwa kadabuu beeniyey shucayban shucayb beeniyey kaanuu waxay ahaayeen hum iyagu alkhaasiriina ayaga kuwa khasaaray noqday saas wy macana faakadathum arajfatu waa qaabkii loo halaagay dhowr qaab baa qur-aanka ku soo aroorayo rabbi subxaana wa tacaala halaagooda uu ku sheegay mid waa midano sidii nimankii ka horeeyey ee qowmu saalix ayaa waxaa la yidhi waxaa qabatay dhulgariis dhulkaa la gariiray oo la gelgishay aayad kale alla subxaana wa tacaala wuxuu ku sheegay walamaa jaaahum amrunaa najaynaa shucayban waladiina aamanuu macahu biraxmatin mina waahadat aladiina dalamuu sayxatu faasbaxuu fii diyaarihim jaasimiin saas man yani qaylaa qabatay qaylaa waa lagu qayliyey qaylo ka tan badan markii lagu qayliyey kadibna guryahooda dhexdooda iyagoo ku jira ayay jilbaha u daateen taasina waxay tilmaamaysaa qaabka loo halaagayey in qaylo lagu halaagay bay tilmaamaysa aayad kale oo fii suurati shucara ku jirta ayaa insha allahu tacala waxay noogu maan doontaa alla subxaana wa tacaala uu leeyahy fakadabuuhu faakadathum cadaabu yawmi dulla inahu kaana cadaaba yawmin caiim yani waxaa qabatay markay beeniyeen nabiyulaahi shucayb ayaa waxaa qabatay daruurta cadaabkeedii baa qabtay maalintii daruurta yani cadaabkeedii ayaa qabtay buu alla leeyahy subxana wa tacaala macnaha daruur baa u timid daruurtii markay dushooda timid daruurtii meeshay roob ka sugayeen bay cadaab kusidiyey saas roobkay sugayeen baa cadaab noqday saddexda qaabba marka waa la isugu daray bay leeyihin mufasiriintu waa lagu qayliyey markii lagu qayliyeyna dhulkaa la dhulkaa macnaha waxa weye la gariiray oo la gigishay kadibna daruur inta lagu keenay baa macnaha waxa weyaan waxaa kulayl iyo dab baa macnaha waxa wey daruurtii kaga soo baxay saddexdaa qaab baa laysugu daray bay leeyihiino saddexduba macnaha waxa wey waa laysugu geeyey saddexdii qaab bay marka aayaadku kala sheeg sheegeen saasay mufasiriintu leeyihin marka rajmadaasaa qabatay oo markay qabatayna waxba kama harin halkaasay ku wada daateen qolyihii shucayb beeniyey waxaad moodaa meeshii deegaankooda ahaa markaad fiiriso weligoodba inaysan degin baad moodaa macana yacni guryihii iyo deegaamadii iyo beerihii iyo maguurtadii iyo dadkii iyo magaalooyinka camirnaa iyo waxaabad moodaaba weligeedba inaan la deginba macna sida ilaaha subxaana watacaala uu baabiyey meel aan weligeedba la degin baad moodaa saasaa laga dhigtay qolyihii marka shalay talaha haddaad shucayb raacdaan waad khasaaraysaan maanta ayagaa noqday buu rabbilahi subxaana wa tacaala kuwa khasaaray guuldaraa ku dhacda tii macnaha waxa weyaan looga dhigayo shucayb nabiyulahi shucayb raacitaankiisa inay khasaara ku imaanayso jidkii kale doorteen ee baatilka ah ayuu khasaarihii ku yimid macna saasaa rabbi subxaana wa tacala uu tilmaamayaayo maxaa yeelay jidka nebiyada haddii la raaco oo rabbi subxaana wa tacaala diimihiisa la qaato oo la dhaqan geliyo khasaare laguma gaadha faaida lagu gaadha liibaan baa lagu gaadha lacalakum tuflixuuna waa nagii soo marnay liibaan iyo waxaa lagu gaadha sacaadiyo wanaag oo dhan baa lagu gaadha laakiin khasaare waxaa lagu gaadha sharciga rabbi subxaana wa tacaala oo la garab maro oo shuruuc kale iyo dhaqamo kaleeta la qaataa lagu gaadha fa akhadatum waxaa qabatay nimankii ree madyan alrajfatu ayaa qabatay gilgilidii dhulka lala gilgilay baa qabatay oo ku timid fa asbaxuu markaasaa waxay ahaadeen jaasimiina kuwa jilbaha u daatay bay noqdeen fii daari fii daarihim guryahooda dhexeeda guryahoodii ay deganaayeen dhexdooda ayagoo ku jiro meel laba aadin halkaasay jilbaha u daateeno kulligood meeshaasa yaallaan alladiina kuwa kadabuu beeniyey shucayban qolyihii shucayb beeniyey kaan lam yaqnaw waaba ayagoo nagaanin oo kalaad moodaa fiiha madyan iyo daartii iyagoo ku nagaanin oo kale wey waaba ayagoo kuba nagaanin oo weligoodba aan degin oo kalaad moodaa aladiina macnaha sida raadkoodii loo xidhi kara wey aladiina kuwa kadabuu beeniyey shucayba qolyaha shucayb beeniyey kaanuu waxay ahaadeen hum iyagu alkhaasiriina kuwa khasaaray iyagaa noqday oo adduunkana saasay u khasaareen khasaarada ugu weynna waa u dambaysaa oo waa mid aakhira فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين فتولى وجسري نبي الله شعيب عن الحقود بركي لا لا واسكيتسري وقال وحنا يا قوم تلك يوم لقد أبلغتكم حقيقة وحد إذن قارسي رسالات ربي ربي رسالويك سيفرميه سيبان إذن سو قارسي wanasaxtu lakum waanan idiin naseexeeyeyo si daacadnima ku jirtaan wax idinku sheegay waadna diideen wey marka ee fa kayfa sideebaan aasaa ugu murgayaa calaa qowmin qowm dushiiseebaan ugu murgayaa kaafiriina oo gala mar haddaan idiin naseexeeyey wixii ilaahay iisoo dhiibayna idinsoo gaadhsiiyey si daacadnima ku jirtana aan idinla teliyin taladii iyo wanaaggaan idinsoo jiidn ugu diideen maanta halaagga idinku yimid seebaan uga murgaya marka yani waxa weyaan nin xilkiisii gutay wax se lala garan waaye teliyey taladiina lagu diiday oo maanta wuxuu ka telinahayey dadkii uu ku dhacay murgi maayo mana gaalaas ihiinoo halaag walba hadduu idinku dhacay nin ka murgaya ma ma ihin man maxaa yl horaan idinkala teliya laakiin idinkaa diiday inaad talada qaadataan fatawallaa wuu jeesaday canun xaggooduu ka jeesado uu iskaga tegey wa qaala wuxuui yaa qawmi qowmka yow laqad ablaqtukum waxaa laga yaabaa hadalkan inuu leeyahay intuusan cadaabku ku imaanin oo markuu ku soo dhawaaday uu hadalkaa ujeedinay waxaa kaloo suurtagala hadalkan inuu jeedinayo markay halaagsadeen kadib sida nabigeenua salawatulhi wasalaamu caleyh qolyihii reed waanagi soo marka qoladii ree beden markuu ceelkii goobkaa ku daadiyey odayaashii la laayayey waa kii nebigu la hadlay salawatulhi wasalaamu caleyh hebelow oday hebelow oday hebelow suwaaye waa kii dhihi jiray nabigu salawatulhi wasalaamu caleyh wuxuu ilaahay ii ballan qaaday waan hayaaye idinku wuxuu ilaahay idiin ballan qaaday ma haysaan macna waa kii ku dhihi jiray cumar nebi allow nimanka kadaatu waaba niman dhibtay maxaa kala had dad macnaha baktiyey oo meyd ah maxaa kala had markaasaa nebigu wuxuu yihi salawatulhi wasalaamu caleyh idinku kama maqal badnidin oo kama maqli ogidin waxaan ku hadlayo laakiin ma jawaabi karaan buu nabigu yii salawatulhi wasalaamu caleyh marka taasina waa suurtagal oo ayagii oo baaba-ay oo meesha daasan inuu hadalka ku leeyahayna waa wax macquula fatawallaa wuu jeesaday canhum xaggooda wa qaala wuxuu ihi yaa qawmi tolkayow laqad ablaqtukum xaqiiqe waxaan idin gaadhsiiyey risaalaati rabbii rabbigay risaalooyinkiisii iyo fariimuhu iisoo dhiibay baan idin soo gaadhsiiyey wanasaxtu lakum si daacadnima ku jirtaana idinku naseexeeyo idinla teliyey fakayfa ee fakayfa sideebaan aasaa u murgaya calaa qawmin dad dushood seebaan ugu murgaya qowmkaasoo kaafiriina gaala dad gaalnimo ku madax adag oo gaalnimo ku adkaystay ciqaabtii gaalnimadaa kaga kasoo gaadhay kaga timid seebaan anigu ugu murgaya macna macnaha ma murgayo wamaa arsalnaa fii qaryatin min nabiyin ilaa akhadnaa ahlaha bilba'saai wadaraa'i lacalahum yadaracuun uma badalnaa makaana sayi'ati alxasanata xataa cafaw وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون markii laga soo warramay oo bulshooyinka iyaga warbixin laynaga siiyey kulligoodna qaabka ay wax u dhaceen ay isku wada mid ahaayeen rasuul loo soo diray rasuulkii oy beeniyeen natiijadii oo ku dhammaatay iyagii oo la halaagay iyo rusushu iyo dadkii raacay oo rabbi badbaadiyey subxaana watacaala sidaasi markii arinkii u noqday ayaa halkan aayadan ilaahi subxaana watacaala wuxuu inoo sheegaya si duuduuban qolyahaasi waa qolyaha laydiin sheegay wy qolyo kaleeto iyo ummado kaleeto oo si duuduuban ayaguna intaasoo kale u sameeyey natiijadooduna saasoo kale ay noqotay baa si duuduuban laynoogu sheegay macna qolyaha si faahfaahsan baa laynoogu sheegayo nebigii loo diray qoladay ahaayeen warkii ay isdhaafsadeen nebiga natiijadii iyo cadaabkoodu qaabku ahaa ayaa si faahfaahsan loo sheegay qolyahan laakiin si faahfaahsan loo sheegi maaye si duuduuban baa qolyihii intii kaleo dhan ayaa laynoogu sheegay allahuma waxaa ka dambayn doona oo bilaaban doona insha allahu tacaala darsigeena habayn dambe qisadii nabiyulaahi muusa iyo macnaha reer bani israiil iyo nbiylahi ninkii la odhan jiray fircoon nabiyulaahi muusa iyo fircoon wixii dhex maray ayaa bilaaban doona taas iyadana si faahfaahsan baa loo sheegay wixii intaa ka soo haray ee deegaamada iyo bulshooyinka kale ee diimuhu gaadheen diimahana diiday kuwaasaa si dooduwan marka labadan aayad loogu sheegay wamaa arsalnaa ma aanaan dirin fii qaryatin magaalo ma aanaan dhexdeeda dirin min nebiyin nebi ma aanaan dirin ilaa haddii aanu dirno akhadnaa waxaan qabanay ahlahaa dadkeedii waxaan ku qabanay bilbasaai fakri baan ku qabanay waxaan ujeeda cudur baan ku qabanay saaga waxaa la yidhahda waa dhibaatada jidhka soo gaadho wey cudurada ayaa laga wadaa wadaraai waxaa kaloo ku qabanay fakri iyo baahi baan ku qabanay basaaguna waa baahida jidhka qaban waxaan ujeedaa waa cudurada daraaguna waxa weeyaan waa fakriga iyo baahida wey labadaasaa ku qaban maxaa loogu qirtay lacallahum yatadaracun lacallahum yadaracuuna si ay u tadarucaanoo isu dulleeyaanoo alla ugu khushuucaan subxaana watacaala oy u baryaan dhibaatadaa ku dhacday ilaahu naga badbaadi intay dhahaan inay isgartaan yaa laga doonayay macnaha waa taas waa dhic wey waa isgaran waaye uma markaa kadibna badelnaa waan bedelnay makaana sayiati xumaanta meesheedii waxaan ku bedelnay alxasanata xaalad wanaagsan baan ugu bedelnay xaaladii xumay ee cudurka iyo abaaraha iyo faqriga iyo baahida ahaa intaan ka bedelnay baa waxaan ugu bedelnay xaalad wanaagsan baan ugu bedelnay xataa cafow ilaa ay ka bateen ilaa ay ka bateen oo ka tarmeen ayaanu barwaaqo gelinay wa qaaluu waxay yidhahdeen markaas markii barwaaqada la geliyo dhibno la soo beriye horaan ujeedada laga leeyahayna ay ahayd inay laabtaan oo isxusuustaan oo isgartaan ayaa wa qaaluu waxay idhahdeen qad massa waxaa taabtay aabbaa'unaa awowyadanna iyo aabbayaashanna waxaa taabtay addaraau dhibka macnaha faqri waa taabtay wasaraau wanaagna waa taabtay wax dadka ka farxiyo oo barwaaqa'ana waa taabatay dhibna waa taabtay awowyadanna fa akhadnaahum macnaha waxa weeye wax caadiya weeyaano waa wax adduunka soo mari jiray oo taariikhda markaan dib u fiirina awowyadan iyo aabbayaashanaba xillina waa wanaagsanaayeen xillina waa xumaayeen marka waa shay iska caadiya wey dabeecaddaa keenta waa shay iska dabiiciyo soo dhici jira wey fa akhadnaahum sidaa markay yidhaahdeen garowsan waayeen isxusuusan waayeen toobad keeni waayeen fa akhadnaahum waanu qabanay buu rabbi leeyahay baktatan si kadaa baanu qabanay ayagoo marka ishalmaansano barwaaqadii kusii jeedo waa laydin jecel yahay ku hay raalli baa laydinka yahay waxaana laydinla rabaa ayaa si kadaa marka loo qabtay walxaal ayaa la qabtay hum iyagu layashcuruna ayna dareensanan ayagoo ishalmaansanoo dareenkoodu maqan yaho bahashii ku marqaansan ayaa ilahi subxaana watacaala markaa ciqaabtiisa ku timid wamaa arsalnaa fii qaryatin min nabiyin macnaa waxa weeye nebi dad deegaan ah iyo bulsho loo diray ma jiro ilaa bulshadii loo diray way beenisay meesha ka cadanta yani fakadaba ahluha dadkeedii waa beeniyeen markay beeniyeen oy nebigii ku gacansaydeen iyo wuxuu la tegeyna waxaanu qabanay dadkii iyagaha iyo bulshadii waxaanu ku keennay ba'saa iyo daraa yacni faqri noloshii baa lagu cidhiidhiyey abaaraad ku dhacay beerihii baa wax u soo saari waayey roobkii baa laga ceshaday taasi waa mid waxaa kaloo ku dhacay yacni dhibaato oo qabatay cudurrada ilahi subxaana wa tacala waa ku sallay jidhkoodiina cudurraa lagu sallay caafimaadna waa waayeen cuntona waa waayeen labadaa dhib markii laysugu daray ujeedada laga leeyahayna ay ahayd bal inay isxusuustaano waxoogaa dharbaaxada ku dhacday inay bal isku xusuustaan sidaa markii la rabay lagama helin taa markii laga waay ayuu alla subxaana watacaala wuxuu ugu bedelay wixii xumaan haysatay oo dhan iyo dhib oo dhan rafaadkii oo dhan baa wanaag loogu bedelay hadday cudurra haysteena caafimaad baa loogu bedelay hadday gaaja haysateena dhereg baa loogu bedelay abaara hadday haysteenna barwaaqa loogu bedelay wax all hadday nabadgelye la-aan haysateena nabadgelya loogu bedelay wanaag xumaantii o dhan ta laga qaadaa wanaag loogu bedelay ilaa ay tarmeen oo ay bateen oo xoolihiina u dhaleen oo u tarmeen ayaga laftoodiina ay tarmeen taranka noocaasoo kalea markay galeen oo aad ay u bateen meeshii loo baahnaa marka inay nicmada alla gartaan horaan waxay garan waayeen ciqaabta rabbi subxaana watacaala bay garan waayeen ujeedadii laga lahaa bay ku baraarugi waayeenoo inay toobad keenaan haddana waxay garan waayeen imtixaanka labaad oo nicmadan ilaahay uu siiyey ah ilan iyaduna waa imtixaane ayadana waa garan waayeenoo waa ku baraarugi waayeen waxays yidhahdeen raalli baaba laydinka yao sidanaaba laydinku rabaaba sidaas markay yidhahdeen weliba inay ka garobaan meeshii laga doonay shaygii waxayba ka dhigeen shay ca- caadi waa wax soo dhici jiray horay baa adduunka loo soo marayo awowye iyo aabbayaal iyo dadkii aanu soo gaadhnay saa unbaa sanadna abaara loo geli jiray sanadna barwaaqa loo geli jiray marna cudurro u imaan jireen marna caafimaad loo geli jiray marka waa shay iska caadi o wax imtixaan ilaahay oo meesha ku jirana maba lahaba halkaasay ka gaadheen halkaa markay gaadheen oo tan lagu dayey oo lagaga qustay oo tanna lagu dayey lagaga qustay wax hore marka ma jiro in la halaaga mooyaane markaasuu rabbi subxaana wa tacaala sikadaa u qabta iyagoo barwaaqada isku halmaansan oo aan isxusuusnayn iyo ciqaabtii rabbi ku tiri subxaana wa tacala halkaasaa marka lagu gabagabay faa'iidada marka waxa wey qisaskii lasoo sheegahay baa macnahooda wuxuu ku urursan yahay intanu ku urursan yahay waana shayga la doonayay in layna fahansiiyo hadda ka horna aan soo sheegnay qisasku goodii waxay u yihiin ay u digayaan ummadaha macaasida ku jirta bulshooyinka macsiyada laga kari waayey iyo rabbi diintiisa inay khilaafaan qisaska digniin baa ugu sugan waa la cabsiinaya war isjira warjidkan aad haysaan shalayba dad libaax iyo dhur waa ku cunay dad baa shalayto haadaan ka dhacay oo meel baad ku daatay warjidkan ka daata ka bax oo ka har qolyaha dadka mu'miniinta ee jidka haysta haba yaraadeen ama ha badnaadeenna ayagana moraal dhis bay u tahay sabirsiin iyo tacsiiyay u tahay oo qalbigooday dhisaysaa oo jidka ay hayaan yaa iyagana macnaha waxa weyaan laleeyahay kusii sugnaada natiijada la bixinayo ee macnaha waxa wey qoladan meeshay ku dambeysay oo qoladan meeshay ku dambeysay asbaabta keenta halaaga iyo asbaabta keenta badbaadada ayaa iyagana meesha lagu keensheegay asbaabta badbaadada keentaa waa iimaanka alla la rumeeyo diintiisa la dhaco asbaabta halaaga keentana waxa wey rabbi diintiisaoo la gara maro oo lagu gaaloobo wey sidaasaa la doonaya in layna baro duruusta la doonaya inaan qisaska kala baxno mid ayada wamaa arsalnaa ma aanaan dirin fii qaryatin magaalo dhexdeed maanaan u dirin yani magaalada waxaa laga wadaa deegaankii deganaa baa laga wadaa min nebiyin nebi maanaan u dirin oo fakadaba a beeniyeen ahluha reerkii dadkii deegaanka ahaa ay beeniyeen ilaa hadday beeniyeen haddii intaan u dirnay ay beeniyeen akhadnaa waan qabanay ahlahaa dadkeedii waxaan ku qabannoon ku keennay bilbasaai cudurro ayaan ku keennay wadaraai faqri iyo abaaro iyo gaajona waan ku keennay lacallahum yadaracuuna si ay rabbi ugu tadarucaan istadarucidda waxaa la yidhahdaa isbihinbihintaa la yidhahdaa addoonku inuu isbihinbihiyo rabbigii uu baahidiisa u muujisto markuu baryayo uu isu duleeyo isu muujiyo inuu baahan yahay macna inay marka isbihinbihiyaano rabbi subxaana wa tacaala baahidooda u muujistaano soo noqdaan baa laga doonay uma markaa kadib badelnaa waan bedelnay makaana sayiati xumaanta meesheedii waxaan ku bedelnay alxasanata wanaag baan ku bedelnay yani alkhaslata alxasana xaalad wanaagsan baan ugu bedelnay meeshii xumaani taallaba intaan xumaantii ka qaadnay ayaanu mid wanaagsan ugu bedelay man xataa cafaw ilaa ay ka bateen cafaa baa la yidhaahdaa idaa katur shaygu markuu macnaha waxa weyaan uu komco oo uu koro u bata cafa waa la yidhahda cafaa waxaa kaloo la yidhahdaa shaygu markuu tirmo idaa darasa markuu tirtirmo oo waxba ka hadhinna cafaa waa la yidhahda waa kelimaadka abdaada loo isticmaalo laba macno iska soo horjeeda loo isticmaala kamid halkan marka xataa cafow ilaa ay ka bateen wey macna oo barwaaqadii bay ku tarmeen oo ku cayileen oo ku waaweynaadeen yacni dad badan iyo caruur badanna ugu dhasheen wa qaaluu marka waxay yidhahdeen ayagoo imtixaankii alle iyo ciqaabtii iyo barwaaqadii lagu imtixaanayay ismoodsiinahayo oo ishalmaansiinaya waxay yidhahdeen qad massa waxaa taabtay aabaaunaa aabaaanaa aabbayaashan iyo awyadanaba waxaa taabtay adaraau dhib ayaa taabtay iyo wasaraau barwaaqo dhib iyo barwaaqo labadan hadda anaga namartay awowyaashana iyo yani waxa wey aabayaashanaba waa soo mareen marka waa shay iska caadi oo dabiiciya wey shay cusub oo hadda macnaa inaan baraarugno keenaya ama duruus ah ama imtixaan ilahaya ma aha wey macna fa akhadnahu markaasaan qabanay bu rabbilahi subxana watacaala baktatan si kadaa baan u qabanay walxaal hum iyagu laa yashcuruuna aysan dareensaneen sidaasi waa sunada ilahi subxaana watacaala sidaa waxaa khilaafsan gaalku barwaaqadana waa ku kibraa waa isla weynaadaan markii dhibaato lagu qabto oo dhibaata ay ku timaadana isma xusuusta sidaa ruuxa muslimka baa ka gedisa cagsi wey sida xadiidka nabigeenu salawatulhi wasalaamu alayhi uu aha cajaban liamri lmumin muminka arrintiisa wax lala yaabo arintiisa oo dhan iyo xaaladihiis o dhan khayr bauya hadday dhibaata ku timaado oo wax ka nixiya ama rafaadiyo uu ku yimaadahay oo qadarka rabbi sidaa uu ku xukumahay waxa weya wuu sabri markaasay khayr u noqoto haddii uu wax barwaaqa ah ama uu ku farxa u helana waxa weeyaan wuu ku shukrini wuu ka shukrinaya markaasay khayr u noqonaysa arrinkiisoo dhan marka waa wada khayr kanna arrinkiisoo dhan waa wada shar haddii barwaaqo la siiyana wuu ku kibriyo waa shar haddii dhibaato lagu ridana qunuuq iyo quusi iyo balaaya ku dhiciyo iyadana shar bay u tahay labada xaalaba isaga shar wey muslimkaba labada xaalo waxa wey khayr wey ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون حتى مركا وحا لينا فانسين يعني فائدويكي قسوي قصصك أي لهايين يا هذا لينا فانسين ولو أن أهل القرى حديد ذاتك الديقامل آمنوا هذين رمين لهايين أو واتقوا أي عصن لهايين لفتحنا وحنفر لهين عليهم دشونا بركات خيرات فربضان بانفر لهين min asamaai samada xaggeeda kaga furna iyo walardi dhulkaba hadday iimaan iyo alla kacabsi la imaan lahaayeen kor iyo hoosba khayraad badan baan uga soo furi lahayn walaakin kadabuu wayse beeniyeen oo meeshii iimaan iyo taqwo laga doonahay kufri bay ku bedeleen faaqadnaahum markaasaanu qabanay bilcadaabi baan ku qabanay bimaa kaanuu waxay ahayeen daraaddeed baana saa ugu qabanay yagsibuuna kuwa shaqey shaqadoodii hawshay la yimaadeen iyo camalkoodii ayaanu saa ugu qabanay macnaheedu waataan tilmaamaynayo aliimaan wataqwa hadday ummadihii hore iyo bulshooyinkii la imaan lahaayeen waxa weyaan ilaahay subxaana watacaala kaydadkiisa dhulka ku jira iyo kaydadkiisa samada ku jira intaba waa loo furilaha markaasay barwaaqo ka dhergi lahaayeen yani waxa wey baahida ay hayso waa laga saari lahaayo rabbi baa dherjin lahaa subxaana watacaala kaydadka samada ku jiraay waa roobka wey kaydadka dhulka ku jirana waxa wey waa beeraha iyo dooga nooc nooce kasoo baxayo iyo sidoo kaleta macaadinta iyaduna ku jirta khayrkaa ku jira dhulkao dhan waa kasoo saari lahay samaawaadkana kaydadkeedan iyadana furi lahay maxaa lagu furtaa marka furu muxuuya furu waxa weyaan aliimaan wataqwa labadaas wey in rabbi subxaana watacaala rumeeyo taqwana lala yimaado taqwadana macnaheedu waxa weyaan rabbi wixii uu amray oo sharcigiisa ku amrayna inay bulshadu fuliso wixii rabbi uu reebay ee daayayna bulshadu inay kacdo taqwo macnaha ka la yidhahda sharciga rabbi oo lagu dhaqmo wey macnaha sharciga rabbi oo lagu dhaqmaayo furo wuxuu u yahay in la gaadho barwaaqada la doonahayo ee la higsanayo adduunka macnaha lagu gaadho aakhirana jannada rabbi lagu helo subxaana wa tacaala haddii ay beeniyeen oo taa laga waayey iimaan iyo taqwo laga waayena cadaabkii baan ku qabanay buu rabbi yidhi subxaana wa tacaala waxay kasbadeen baana cadaabka loogu qabtay beeninta iyo khilaafidda iyo kategidda diinta rabbi laga tagaana ayadana waxay natiijo oy dhashaa ilmaha ay dhashiyo midhaha ay dhasho waxa wey iyadana ciqaabta rabbi subxana watacaala labada qayboodba aayadday ku caddahayo qaybta horena waa iimaankii iyo taqwadii iyo natiijadeedii qaybta dambena waa takdiibkii iyo kufrigii iyo natiijadiisii wey marka labadaa midun doorta idinku sidaas wey macana labadaa jid midkaad qaadaan unbaa natiijadiisa guranaysa laakiin idinkoo takdiib iyo beenin iyo dhaqamo kale qaadashadood iyo diinta barrabi la dagaalankeeda idinkoo manhajka iyo jidka ahay haddana dadkii ahlul iimaanka iyo taqwada ahaa natiijadoodii inaad rajaysaan taa iyadaa waxa wey waa dad qarweyaatiin waad qarweysaano yani waa maanweelaad ku jirtaan sidaas way macana haddaad doonaysaan inaad natiijadaa heshaan waa inaad jidkeedii martaan way macana saas walow anna ahla alquraa deegaamadu haddii aamanuu ay rumayn lahaayeen dadka magaalooyinka ehelka u ah ee deganaa dadka soo marna yani magaalooyinkii iyo deegaamadii lasoo halaagay mujtamacaadkii lasoo halaagay haddii ay aamanuu rumayn lahaayeen oo wataqow ay cabsan lahaayeen oo diinta rabbi subxaana watacaala ay ku dhaqmi lahaayeen lafataxnaa waxaan furi lahayn calayhim dushooda barakaatin khayraad badan baan u furi lahayn min asamaai samada xaggeeda iyo walardi dhulkaba waa uga furi lahayn samadana kaydadkeedaan u furi lahayn dhulkana khayraadkiisaan u furi lahayn aayad kale waa siaa walow ana ahla kitaabi aamanuu wastaqow lakafarnaa canhum sayiaatihim walaadkhalnaahum jannaati naciim walow anahum aqaamuu tawraata walinjiila wamaa unzila ilayhim min rabbihim laakaluu min fawqihim wamin taxti arjulihim kor iyo hoosba way cuni lahayn hadday diinta rabbi subxana watacala kutuusi lahay waa midda laynagu kari lahay bal aan tijaabino oo intaasoo mabaadi baan tijaabino oo ku khasaarna maanta midhahoodii khadhaadh guranayna bal tijaabo angal ballanqaadka rabbi subxaana watacaala xataa haddayna kalsooni badan jirin rabbi subxaana watacaala ayaa ballanqaadkan bixinay in gaalada iyo ummadaha kalena waxay inoo ballan qaadayaan oo ballanqaadkay bixinayaan wuxuu yahay haddaad dimuqraatiyo qaadataan oo markisiyo iyo shuuciye aad qaadataan oo mabaadi baadil aad qaadataan barwaaqaad gaadhaysaa midnimo yani qarannimo cadaalad sinaan tiknolojiyo horumar adduunyo xadaaraad gaadhaysaa ma ujeeda ballanqaadkaasi waxa weya waa kii reer galbeedkiiyo gaalada ballanqaadka rabbina waxa weeye sharciga haddaad ku toostaan oo diinta aad qaadataan intaa la sheegay iyo inka badanba waad gaadhaysaa labada kaad rumaysantiin maad raacaysaa wey marka bulshooyinka islaamiga marka waa lagu kari lahay dadkii muslimiinta waa lagu soo dabaani lahay war rabbi ballanqaadkiisa kaalee ku kalsoonaada oo diintiisa aan ku dhaqanno oo halka aan wax ka raadin markaasaa intaan garab marnay baa rabbi subxaana watacaala wuxuu ina dhadhansiiyey natiijadii kale kadabuu faakadnaahum bima kaanuu yagsibuun sidaas way macana maalinba musiibe aan la sugaynin buu rabbi subxaana watacaala hab inagu siinaya meeshii la doonayay inaan xusuusanno oon bal dib isugu noqonno waxaaba laga sii qaadiba macnaha waxa wey kibir iyo qoof iyo gaalnimo kale iyo fogaansho kale umaaba laga sii qaadaya macana waxaad moodaa marka gebagabadii baa soo dhow in laisgebagabeeyo ayaad moodaa marka inay soo muuqato macana oo sida qolyahan oo kale rabbi subxaana watacaala uu gebagabeeyey qaabo badan buu rabbi subxaana watacaala wax u gebagabeeyey marka ummadda ha loo digo hana la soo noqdo dadyo waxaan inagu dhaca rabbi subxaana watacaala waa wuxuu inagu baraarujinayo dharbaaxooyin tabaruci waynu garan laana dhib hadii layna mariye noqon weyne barwaaqo hadii layna geliyena noqon weyne meel unbaan ku siman caaga war gaalada ha laga hado oo mabaadida baatilka ha laga hado oo diinta rabbi subxaana watacaala halano jidkaa keliyata unbaan ku badbaadi karna oo qarannimo iyo oo mag iyo cizinu soo noqon karaa maa jid kale laakiin kuma soo laaban weliganba derija aan madaxa ku dhufan marna aan halkaa ku dhufano marna aan kala ku dhufano dhexdoodana aan ku baaba'no labadaa derji sidaas unbaana rabbi subxaana watacaala inagu halaagi aakara markaan tagnana nin walba waxa weyaan garsiga utaa walaakin kadabuu way sabeeniyeen bu rabbilahi subxaana watacaala faakadnaahum waanu qabanay bima kaanuu yagsibuuna waxay shaqaysanayeen iyo camalkay la yimaadeen baanu cadaabka isaga ugu qabanay afa amina miyay aamin noqdeen ahlu lquraa dadka deegaamadu miyay aamin noqdeen an yatiyahum min an yatiyahum inuu u yimaado miyay ka aamin noqdeen basuna ciqaabtanadu iyo cadaabtanadu inay u timaado walaal hum iyagu naacimuuna ay hurdaan ayagoo hurdo oo intay dugaamadoodii soo xidxidheen oo xolahoodii soo xaraysteen oo magaaladoodii u camiran taha habeenkii iska hururda inuu rabbi cadaabkiisu ku hagsado miyay ka aamin noqdeen awa amina mise way ka aamin noqdeen ahlulqura deegaamada dadkooda dadka deegaamadii degani miyay ka aamin noqdeen anta an yaatiyahum inuu u yimaado basunaa ciqaabta dhiga cadaabka lagu inuu yimaado duxan abin barqinkii ah walaal hum iyagu yalcabuuna ay ciyaarayaan ayagoo adduunyadoodii ku mashquulsan oo maalintii dukaamadooda u furan yihiino suuku waxay leeyiho maalinimo joogaan inuu rabbi subxaana watacaala ciqaabtiisa ku timaadisa ma ka aamin noqdeen saas rabbi subxana wataala afa aaminu miyay ka aamin noqdeen makr allah ma rabbi dhagartiisa iyo makrigiisay ka aamin noqdeen iyo ciqaabtiisa falaa ya'manu kama aamin noqdo makr allah alla makrigiisa kama aamin noqdo oo isma dhigto ila alqawmu alkhaasiruuna dad khasaare mooyaane dad khasaaray unbaa rabbi subxaana watacaala cadaabkiisa iska dhiga wax ka aamin oo iska nabadgeliye oo ku tashada inuusan cadaab ku imaan halaagna ku imaanaynin oo isdhigta dadkaa khasaare unbaa taa yeela macana macnaha waxa wey rabbi subxaana watacaala halaagiisa iyo ciqaabtiisa xilli walba idiin imaan karta ama xilli aada hurudaan bay idiin imaano idinkoo guryihiina kiiskiifa oo adduunyadiina idiin cadiran tahay bu rabbi idin halaagi subxana watacaala way dhib yartahay wax dhib badan maa rabbi subxaana watacaala wakaana dalika cala allahi yasiir weeyaan ayadoo caawa la hurdi rabbi subxaana watacaala dhulka inala goyn karaa ama magaalada aan ku dhinaaba rabbi subxaana watacaala inala goyn karaa ama dhulgariir intuu nagu keenaan kulligeen wada baabi'i karna waa arrintaalow ama rabbi subxaana watacaala duufaano iyo dabayle iyo roobab intuu nagu soo daayo ayuu sameyeen mid inaga haray ama cuduruu rabbi nagu sii dhan karaa subxana wataala waa mas'alo sahlan marka wax sii fog oo sii weyn oo ilaahay ku weyn subxaana watacaala ma ah marka ha ka aamin noqonina haddaad suuq joogtaan oo magaalada joogtaan oo ciyaaraysaan oo adduunyadiina ku mashquulsantihiinna cadaabka rabbi waa idin imaan kara haddaad hurdaan oo aada habeen ku jirtaan cadaabka rabbi waa idin imaan kara marka ha ka aamin noqonina cadaabka rabbi subxaana wa tacaala marnaba ha isdhiganina hana iska dhiganina rabbi cadaabkiisa iyo xisaabtiisa mar walba waa suurtagala inuu yimaade macna macnaha ku tashado cabsado afa amina miyay aamin noqdeen ahlulquraa deegaamada dadkii dadkii magaalooyinka ehelka u ahaa ee deganaa miyay ka aamin noqdeen an yaatiyahum inuu yimaado basuna cadaabtanagu inuu yimaado ciqaabtanadu bayaatan habeennimo walaal marka iyagu naacimuna ayhim kuwa hurda ayagoo hurtay inuu cadaabkanagu ku yimaado saasay ku aamin noqdeen aw amina mise way ka aamin noqdeen ahlulquraa yani magaalooyinka dadkoodu dadka magaalooyinka degan iyo deegaamadu an yatiyahum inay u yimaado miyay ka aamin noqdeen basunaa cadaabkanadu iyo ciqaabtanadu inay u timaado duxan barqinkii amin ay quraacdu soo jeedo qorquray ah walxaal hum iyagu yalcabuuna ay ciyaarayaan waxaan faa'iido u lahayn ayagu ku dhex jira ama yalcabuuna waxaa laga wadaa iyagu adduunyadooda ku mashquulsan aba aaminu miyay ka aamin noqdeen makr allah ilaahay makrigiisa miyay ka aamin noqdeen makriga alla subxaana watacaala waxa weeye inuu adoomadiisa ayaga oo caasinaya oo dunuub ku jira oo diintiisa khilaafsan haddana inuu ilahay u barwaaqayo
makri haddaad maqasho rabbi subxaana watacaala kaasi markii ay is-iloobaan oy barwaaqada isku iloobaan oy isdhigtaan
rabbi subxaana watacaala meel gaaban uu ka xus
sanastadrijuhum min xayu laa yaclamuun waumlii lahum ina kaydi masiir waa u sugaya waxoogaa marka seesada loo dheereeyo daaqaan oo is yidhaahdaan sidanaaba laydinku jecliyo halmaamaan halkaasuu rabbi subxaana watacaala ku qabanaya marka makriga rabbi subxaana watacaala kaaw marka makriga rabbi miyay ka aamin noqdeen iyo ciqaabtiisa iyo cadaabkiisa falaa ya'manu ma aamin noqdo makr allah alla dhagartiisa kama aamin noqdo iyo makrigiisa ila alqawmu lkhaasiruuna dad khasaaray mooyaane dad khasaaray unbaa macnaha isdhigto cadaabka rabbi subxaana watacaala aan ku talagelin sidaas macnaha ruuxa muminka isagoo acmaasha daacaadka la imaanayo rabbi u dhowaanayo khayr ka badsanay ayuu haddana waxa weye cabsanaya oo cabsiya ay qalbigiisa buuxinaysa ruuxa faajirkee xunna asagoo macaasi ku jira oo dunuub ku jira oo alla ka bog ayuu haddana isku halayn buu haystaa yani aamin weeyaanoo wuxuuba isu haystaaba inuu jannada keligile ama jannada inuu hore ka geli doono dunuubtu ku jirana ma baynamaa ruuxa muslimka isagoo habeenkii istaagaya oo soonkii soomaya oo zakadii bixinaya oo khayran oo jihaadaya yuu haddana xabsi a waxaa haysa salow ma lagaa aqbali doona salow janno ma geli doontaa salow ma cadaabaad geli doontaa yani waxa dalkankaasa ku jira sidaasaa lagu kala yaqaanaa dadka yani ahlulkhayrka iyo dadka faajiriinta awalam yahdi liladiina yarisuuna alarda min bacdi ahliha an low nashaau asabnahum bidunuubihim waraqaw calaa quluubihim fahum laa yasmacuun awalam yahdi soomaysan cadaanin liladiina kuwiisa uma cadaanin yarisuuna dhaxlaya alarda dhulka dhaxlay min bacdi ahliha dadkii dhulkaa deganaa gadaashood kuwa dhulka dhaxlaya ee uga dambeeya kuwaasa uma cadaanin an low nashaau haddaan dooni lahayn asabnaahum inaanu asiibi lahayn oonu ku ciqaabi lahayn bidunuubihim dunuubtooda daraadeed inaanu ciqaabi lahayn wanatbacu waxaanu waxaanu tiimbaraynanaa oonu daboolaynaa calaa quluubihim quluubtooda dushoodaanu daboolana macnaheedu waxa wey dadka inta ummada hore la halagay laga dambaysiiyey oo dhulkii ummadihii hore ay deganaayeen la dhaxalsiiyey oo la dejiyey haddana nool qolyaha noocaasi soo ma ay oga haddii aanu doonno inaanu dunuubtooda ku halaagi karno ku baabiin karno sida kuwii haddaba ka horreeyey shalay bilaaskooda sii qoyanaada loo halaagay ayagaa in la halaagi karo soomay oga sidaas rabbiga subxaana watacaala quluubta ayaanu ka dabooli oo khayrka oo dhan baa quluubtooda laga qufuli marka yeeli waayo waxbana maqli maayaanbu rabbilahi subxana watacaala saas maan macnaha waa gooji oo nin walbaba dawrka aad adduunka maraysa iyo maalmaha aada nooshahay ha ku talageli inaad macnaha wax walwaariso haddii aad jidkii qolyahaasi aad ka dambayso aada marto meeshay mareen unbaa lagu marin haddiise laakiin aad ka wareegto ka bedelato waxa weeyaan natiijo fiican iyo si lasoo sheegay baa dheer awalam yahdi sooma cadaanin liladiina kuwiisa uma cadaanin yarisuuna dhexlaya alarda dhulka dhexlaya min bacdi ahliha dadkeeda dhulka dadkiisa kadib yani dadkii sii deganaa gadaashooda kuwa aan dhaxalsiina dhulka oo meeshii iyagu ay ku hor deganaayeen la dejiyey kuwa noocaasiisoo uma cadaanin an low nashaau haddii aan dooni lahayn asabnaahum inaanu asiibi lahayn oonu ciqaabi lahayn bidunuubihim dunuubtooda inaanu ku ciqaabi lahayn haddaanu doonno inaanu dunuubtooda ku ciqaabi karno soo sidaa ma ay oga wanatbacu waxaanu xidhaynaa oon daboolaynaa calaa quluubihim quluubtooda ayaan daboolaynaa oo tiimbaraynaynaao wax shar oo ka bixina ma jiro khayrna geli maayo oo fahum iyagu laa yasmicuna waxu maqli maayo macnaheedu waxa weye maxay kuwii ka horreeyeen la halaagay wax ugu qaadan laayeen oo waanada la waanina wax ugu qaadan laayeen ilaahay baa ciqaabayo meeshii wax lagu qaadanayo wax lagu xusuusan lahaa oo dhan baa ka isilan saas maa yani xayawaanaadka xataa xoolaha xoolaha xataa meeshii shalayso neefka uu dhuwaagu kaga qaatay ama dawacadu kaga qaatay maanta markay marayaan way ka didaan ma ku hagaagi karaan dadweynaha maanta nool ee muslimiinta ah gaalo iska badaayo waxaad moodaa xataa xagga tijaaribta iyo kafaaidaysigooda iyo taariikhdii sunanka kawniga marka la fiiriyo bahaa-inta xataa waa galaysaa war meeshan ummad baa lagu halaagay oo asbaabtii lagu halaagay baynu ku jirnaa marnaba ka tagmay waa lagu sii didi qolaa ku halaagsani qoladii ku halaagsanta dadka ku dhacday kun ka dambayso inay ka gudaan oo ka leexdaan looma baareen ka leexan maayaan way kusii socon kuwiiba haddana ku daadan kuwa saddexaad ba haddana ku daadan wahaaka dadka unbaa layska dabadhiciyo wax ka leexasho la yidhahda iyo in tajaaribta laga faaidaysta maba laha maana sidaas maana maxaa yeele waa ummad quluubtoodu qufulan tahayo taleeyo kale ku qufulan tahay maana tilka alqur'aana qusu calayka min anbaa'iha tilka midaa lasoo sheegay tilka midaa alqura ee deegaamada iyo magaalooyinkii naqusu waanu qisooni calayka dushaadaan kaaga qisoonayna oo kaaga warramayna nebiyow min anbaa'iha wararkeeda qaarkeed baanu kuu qisoonayna wararkoodii oo dhan laguma wada siinine qaar ka midaanu ku siinay walaqad jaatum waxaa u timid rusulhum rusushoodii baa u timid bilbayinaati xujooyinka cadcadaabay ula yimaadeen famaa kaanuu maynan ahaanin marka liyuminu kuwa rumeeyey kuwa rumeeyo rususha raacay mayna noqonin bimaa kadabuu beenintoodii darteed bayna u rumayn min qablu horaan ay u beeniyeen beenintii hadda ka hor ay beeniyeen ayaa waxay keentay haddana inay rususha beeniyaan macna kadalika sidaasoo kale ayaa yabacu llahu ilaahay wuxuu u tiimbaraynaya oo u daboolaya calaa quluubi lkaafiriina gaalada qulubtooda wamaa wajadnaa maanaan helin liakarihim badankooda maanaan u helin min cahdin ay cahdan wax ballana ballankii aan la gallay intooda badan mayna kasoo dhicin wain wajadnaa wainhu amriga shaniya wajadnaa waan helnay akarahum badankood la faasiqiina inay kuwii daacadiiy wixii laisku ogaa ka baxay ayaan ogaanay rabbi subana wataala macnaha deegaamadaa lasoo sheega laga soo warramay iyo bulshooyinka hore warkooda layna soo siiyey waxaa laleeyaha nebigow bulshooyinkaasi waa bulshooyin aanu wararkooda qaar ka mida kugu akriin qaar baanu ku siinay rusushoodiibaa ula timid oo xujooyin cadcad bay ula yimaadeen mana ayna rumaynina way beeniyeen beeninta ay beeniyeenna waxaa sabab u ahaa horaan oy u beeniyeen bimaa kadabuu min qablu maxaa laga wadaa yani beeninta macnaha waxay la mid tahay sida aayadda qur-aanka wamaa yushcirukum annaha idaa jaat laa yuminuuna wanuqallibu afidatahum waabsaarahum kamaa lam yuminuu bihi wala mara markii ugu horeysay ay wax soo gaareen oo rusushu u timid beenintay beeniyeen baa waxay keentay dib dambeba inayna u rumayn oo ilaahi subxaana watacaala uu quluubta ka qufulo sidaas wy macna saa daraaddeed buu rabbi subxaana watacaala u leey quluubtoodii baan kufullay oo nima waxyeelaya ma ah intooda badanna ballantii ay rabbi la galeen kamayna soo bixinoo lagama helin ballantay galeen macaya ballantaasi waa midii markay uu yani aabba dhabarkii ku jireen aadam markii lagu jiray inta la soo ururiye rabbi subxaana watacaala ballantay la galeen oo ballantaasi waxaa kaleto sii cadayna waa fidrada qalbigooda ku abuurano rabbi tawxiidkiisa subxaana watacaala ballankii nooca ahaa oo isaga keligii inay ilaah ka dhigtaan keligii inay ku xidhmaan ayrkii inay ku gaaloodaan ballankii nooca ahaa in ka soo baxday baa yar inta badankoodu ballankii waa ka baxeeno rabbi subaana watacaala daacadiisii bay ka baxeen ballanku wuxuu ahaa kutubta rabbi markay soo gaadhaan inay qaataan tawxiidka raacay macnaa wax ayna ka inxiraafin ballanta iyadaana inta laga helay waa yar tahay macna intooda badan waa ka baxeen tilka midaasi alqura ee deegaamada naqusu waanu warrami calayka dushaadaanu kuu qisoo nebigo min anbaa'iha wararkeeda qaarkeed baanu kaaga qisoo wararkooda qaar ka mid aanu ku siinaynaa o aanu ku sheegayna walaqad jaatum xaqiiqe waxaa u timid rusulum rusushoodii baa u timid bilbayinaati xujooyinka cadcadaabay ula yimaadeen famaa kaanuu maynan ahaanin marka liyuminuu kuwa rumeeye mayna noqonin rusushii iyo waxay la yimaadeen maynan rumaynin maxay u rumayn waayeen bimaa kadabuu bisababi takdiibihim beenintoodii daraaddeed min qabl horaan ay beeniyeen markii hore beenintay beeniyeen daraaddeed yaa waxay keentay beenintan dambe oo dib daba inaysa u rumayn macna macnaha adoonka marka hore xaqu uu soo gaado hadduu qaadan waayo aqbali waayo uu rad yahay taas waxaa ka dhalaysa inuu ilaahay qalbigiisa qufulo dib dambana uusan xaqaba u qaadan u rumayn mar dambe macna kadalika daraaddeed buu ilahay ka dambaysiiyey kadalika yasbaxu llahu calaa quluubi lkaafir kadalika sida kuwa quluubtooda loo daboolay oo kale ayuu yabacu llahu ilaahay u daboolaya calaa quluubi lkaafiriina kuwa gaalada quluubtooda wamaa wajadnaa maanaan helin liakarihim badankood maanaan helin min cahdin wax ballana maanaan u helin ballan ay ka soo baxeen intooda badan ballantii laysku ogaa ay qaadeen inay ka soo baxeen intooda badan maanaan helin way ka baxeenbalantii bayna gudanin wain wajadnaa waxaan ka helnay akarahum badankood nafaasiqiina inay yihiin kuwa daacada alle ka baxay oo daacadii rabbiya shaygii looga baahnaa khilaafoo gara maray saasaan intooda badan ka helnay bu rabbi ilahi subxana wataala wallahu aclam wsal allahuma wasalam cala nabiyina maxamedin wala ali sabi waslm